الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel welibo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti xalqadeenna maanta waxaa marti inoogu ah sheekh cabdiraxiin cali muudey marka hore sheekh cabdiraxiin kusoo dhowow barnaamijka andalus bodkasti iyo idaacadda islaamiga alandalus بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد walaal ismaaciil waan ku dhowahay idaacadda andalus aad iyo aad ayaana idinkaga mahadinaynaa khidmada a u haysaan ummadda islaamka guud ahaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed khidmada a u haysaan bacdallaahi waxaan u mahad celinaynaa madaxda iyo howlwadeennada iyo shaqaalaha dhammaan idaacadda andalus waana ku dhowahay walaal waxaana aan ka mid ahay dadkii idaacadda dhegeysigeeda lasoo bilowday min asaaskeedii oo la socday barnaamijyadeeda kala duwan oo diiniga leh oo wararka leh iyo barnaamijyada kale oo xiisaha badan oo maanta ay dadku ay aad u xiiseeyaan dadkii lasoo bilowday oo dhegeystayaalkan ka mid ah waan mahadsan tahay maxaa si gaara u xiisaysaa sheikhna oo idaacadda aad ka dhegeysataa waxaan aad iyo aad u xiiseeyaa wararka gaar ahaan wararka dibadda iyo gudaha isla mar ahaantaasna ku saabsan jihaadka iyo caalamka waxa ka socda iyo dulmiga ee yuhuudda iyo gaaladu ay ummaddu ay u geysanayaan in dadkii loo bidhaamiyo oo maxaa la yidhaahdaa dadkii la wacyigeliyo taasaa aad iyo aad maanta waxa socda siraaca socda in dadka lagu baraarujiyo oo loo sheego ayaa aad muhiimsan taasaan aad u xiseeyaa waayahay sheekhana annagana sharaf ayay inoo tahay inaan sheekh cabdiraxiin cali muudey oo muddo ugu dambeysay inuu warbaahinta ka hadlo maanta aan waraysanno oo barnaamijkeenna ku soo qaadanno su-aalo dhowr ah oo mawaadiic kala duwan baa halkan inoo yaalla marka ugu horreysa sheekh cabdiraxiin waa kuma xageese ayuuse kala soo qabsaday baraaruga islaamiga bismillaah waa mahadsanta walaal anigu waxaa la yidhaahdaa cabdiraxiin cali muudey waxaan ku dhashay gobolka shabeelaha hoose gaar ahaan degmada afgooye ayaan ku dhashay kun sagaal boqol lix iyo lixdankii isbitaalka weyn ee waxaan ku dhashay ee degmada afgooye oo labada yaqaan ayaan ku dhashay dugsigaygii qur-aanka waxaan ku qaatay degmada afgooye waxbarashadeydii dugsiga hoose sare hoose dhexe sare waxaan ku qaatay isla degmadaasaan ku qaatay markii dugsiga sare aan ka baxnay waa tii oo dhalinyarada loo qaadi jiray national serviceka oo maxaa la yirahda howlihii maxaa la yirahda gurmadka qaranka lagu magacaabi jiray waxaan galay meesha loo yaqaano xalane sanad ku dhowaad ayaan ku jirnay kadibna ardaydii markii la qaybiyey badankooda ardaydii waxaa loo qaaday waqooyi galbeed annaga kuwii muqdisho lagu reebay aan galnay waxaana takhasus ahaan oo markaasi ay noo geeyeen guuta labaad madaafiicda goobta daynile urur sodonaad ayaan ka mid ahaa meeshaasa marka madaafiicda goobta waxoogaa ay nagu barayeen kadibna waxaa dhacday marka in arintii ay noo dhammaato sideetan iyo shan iyo sideetan iyo lixdii ayaan arintaasi noo dhammaatay waa tahay baraarugaagii islaamiga iyo saxwada islaamiga xageebaad kala soo qabsatay waa mahadsantahay jazaaka allahu kheyr anigu markaan xoogaa soo qaangaaray waxaan indhaha aan ku furay sideetameeyadii ururkii al itixaad al islaami ururkaas oo ahaa tiyaar sarafi ah ahaa jihaadi ah ayaan la kowsaday maxaa yeelay wakhtigaas waxaa culummadu ay ka soo qalinjibinayeen bilaadilxarameyn jaamacadda umulquraa iyo jaamacaddii madiine ku taalay madiine munawara ayay ka soo baxayeen culummo oo ka soo baxday masar ka timaaday sida sheekh maxamed macalin sheekh shariif cabdinuur oo deganaaya lafoole markaas noo dhowaayey macalina ka ahaa jaamacadda lafoole iyo sheekh maxamed nuur qawi oo isagana shibbiisa masaajid weyn ku yaalaa oo khudbadan ka aqrin jiray oo maxaa la yidhaahdaa daruustan uu ka bixin jiray saxwadaas culummadaas ayaan aniga la soo kowsaday marka waxaa dhacday in towxiidka markaasi tarkiiska la saarayay marka waxaa marka degmada afgooye masaajidka weyn ee ku yaalo oo isbahaysiga loo yaqaano oo isbitaalka weyn ku dhow buundada yar ee webiga loogu gudban ku agyaal macad yar oo maxaa la yiraahdaa qolooyinka bicsadii masaarida ay wax ka dhigi jireen ku dhow masaajidkaas ayaa tafsiirka iyo culuumta kaleba nolga dhigayay sheekhayna waa geeriyooday raxmatullaahi caleyhi sheekh murshid oo markaasi tafsiirkan uu akhrinayay sarkaal ciidamada ka mid ahana uu ahaa carbiskana ka shaqayn jiray wadaadkaas oo korneelka ah ayaa tafsiirnu akhrinayay run ahaantiina baraarugii uu horeeyey shirkiyaadka in lala dagaalmo iyo suufiyada iyo waxyaabaha khuraafaadka ay hayaan asagaa markaan aada ugu faaideysanay ardadii aan ka wada baran jirin waxaa kamid ah sheekh suldaan aali maxamed ayaa ka mid ahaa aan isku xili ahayn oona isku degma ahayn oo isku xaafad aan deganayn oo afgooye aan isku degma ahayn isku xaafadaan ahayn dadkii isala soo korayna waan ahayn marka asaga weliba waa dhigi jiray oo tafsiirka tafsiirkiisa af soomaaliya ku qori jiray anagun kitaabka markaason kala socon jirnay waanu ku ceshan jirnay asaga laakiin waa qori jiray bidaxdoona wax ku qori jira saasaa marka maxamed gurey aan dhihi jirin annaga maxamed gurey aan dhihi jirin walaalkiisna saasoo kale inta asagana ardaydu ka mid ahaa marka marka sheekh murshid markuu tafsiirka sidaa noogu waday ayaa waxaa dhacday in oo culummadii marka khaliijka ay kasoo qalinjibiyaan noo yimaadaan sheekhayga sheekh aadam oo haddaba nool allaha caafiye ayaa maxaa asagana kutubta yareed oo towxiidka fatxumajiidka iyo usuul thalaathaha iyo qawaacidda intaasi asagana noo marin jiray mar dambana sabab u ahaa inaan jamaacadii al-itixaad alislaami inaan ku biiro waaya al-itixaad markii aad ku biirtay hooshii aad u igmaneed ee xarakadaasi muxuu ahaa walaalo adigoo mahadsan saad og tahay xarakaadka islaamiga oo baraaruga wakhtigaas bilowday xarakaadka waxaa kamid ahaa xarakadii ikhwaaniga ahayd iyo takfiiro markaa jiray iyo itixaad alislaami oo iyada markaasi oo salafiya ahayd jihaadi ahayd xarako kasta qaab dhismeeda u dhisnayd waana isku agadhadhawaayeen anagu marka xarakadii itixaad waxay u dhisnayd qaab oo usro ah usro waxaa la yidhaahdaa ilaa tobaneeyo ruux waxa oo ku siman dhowr iyo toban ruux xaafad degan oo jamaacada kamid a itixaad waa usraa la dhihi jiray dhowr usrana saddex iyo wixii ka badana shucbaa la dhihi jiray shucbadaas kadibna waxaa iqliimi ay ahaan jirtay marka annaga iqliimka banaadiraan kamid ahayn labada shabeele shabeelaha hoose iyo shabeelaha dhexe waxay ka mid ahaayeen ay ku tirsanaayeen iqliimka oo banaadir ayay ku tirsanaayeen anigu marka shuuradii iqliimka ayaan aniga shucbadeeni oo soona afgooye iyo meelaha waxa ka agdhow ayaan wakiil ugu ahaa dadkii aad xilligaasi alitixaad aad ka mid aheedeen yaa hadda ka jooga oo ka xusi kartaa
way badan yihiin ragna hadda camalkay ku jiraan ragna waxaa ganacsi iyo howlo kale iska galeen qaarna riday ku dhaceen acaadana allaahu minha marka dadku ma dhaqana meeshay ka bilaabatayna koleyba waan sheegi doonaa biidni illaahi tacaala inxiraafka markuu dhacay oo jihaadka laga fariistay oo la diiday xarakadii oo dhan jihaadiga ahayd oo maxamed siyaad baroo jooga mar aan howlwadaag maxaa la yirahda aan ka tirsanaa markaan dhameeyey dugsiga sare oo shaqo aan bilaabo jamacaddan aanan helin ayaa shaqo anigoo wado ayaa jalsaadkii howlwadaagan ka qeybgeli jira madaxtooyada hoosteeda ayay waxay nagu siin jireen tadriib oo maxamed siyaad baroo jooga waxaa laleehay waan jihaadeynaa la dhihi jiray culummada marka ma tirin karo inta hadda waxawaay waxaa la dhihi karaa culummada hadda saaxada ku jirto madaxdeeda badankood maxaa la yidhaahdaa ururkii al-itixaad ay ahaayeen sababta ooy ku timid marka inaan ka infisaalno shabaab aan noqonano insha allah waa noo imaan doonta saan filaya waayahay inta haddaan uga gudubno al-itixaad iyo taariikhdaadii koobneed sheekhana waxaad ka mid ahayd dadkii goobjoogga ahaa dagaalkii maraykanka lala galay kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii bal taariikhdaasi maxaad ka og tahay oo aad nooga sheegi kartaa walaal waa mahadsan tahay wax yar horta in aan intaan taa u gelin si horudhac ah inaan u sheegan rabaa biidni illaahi tacaala anoo soo koobayo horta ummaddan soomaaliyeed ku nool maxaaliya bariga africa iyada ayaa calanka waxay u siday dadka muslimiinta ah calanka towxiidka waxaa u siday bariga africa soomaalida calanka oo kiristaankana waxaa u siday etoobiya ilaa haddana saasay kala yihiin kulamaa oo etoobiyaanka aan iska dhicinno axmed guriga kasoo bilow bortugiis ayaa usoo hiiliyo soo galay oo markaas sidii maraykanka oo u tun weynaa gaalada kadibna waa insaxaabay oo waa lala dagaalamay mar halyeey uu baxo waa halyeey kalaa yimaada halyeey markasta uu baxo mid kalaa yimaada ilaa waatay soo gaareen saylacda hadda ay rabaan oo gobolkan awdal zaylac heebteeda iyo waxeeda iyo bad ay rabaan masaajid oo qiblateyn la yiraahda ku yaalo oo islaamka soo gaaray wakhtiga rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ayaa la sheegaa inuu islaamka soo gaaray saa darteeda usoo weerareen haddana waa laga dhiciyey haddana waxaa soomaali ku soo duulay faransiiska ingiriiska iyo waxaa kusoo duulay talyaaniga wadankan waa qeybsadeen ingiriisku faransiisku waa tiu jabuuti goostay ingiriiskana wuxuu qaatay reserve area ilaa waqooyiga uu gaaray talyaanigana waa koonfurta waana ku dagaalamaya hataa ingiriiska mar koonfurta yimid intaana waxa caqiidada lagula dagaalamayay markii kadibna sayid maxamed waatuu la dagaalamay ingiriiskana qeyb wuxuu siiyey etoobiya qeybna n f d wuxuu siiyey kenya ayagoo ka duulaya qaacidada oo qeybi oo xukun ayaa waxaa dhacday in wadankii la qeybiyo shan qeybood oo loo qeybiyo ayaa dhacday ayagoo markaas sidaas ah oo sayidkan halgankiisu dhammaaday xoriyad ku sheeg ayay marka wadanka siiyeen kun sagaal boqol lixdan iyo afartii iyadoo afar sano xoriyad beena ay haystaan soomaalidii waa tii haddan etoobiya soo weerta u fiirso etoobiya weerarkeeda hadda keliya maaha haddan marka alwaax soo jiray waaye oo marka dadka waxaan rabaa inaan u sheego etoobiya damaceeda maaha meel meeshan wax ku yaala maaha tan ilaa axmed gurey tan ilaa sayidkii tan ilaa maxaa la yiraahdaa kun sagaal boqol lixdan iyo afartii oo xoroy ku sheeg soomaalidu ay haysato etoobiyaanka waa soo weeraray waa la iska dhiciye haddana maraykankii oo marka wadanka mar joogay markii laiska dhiciyey ayuu markaa diblomaasiyiintiisa wixiisa kala baxay qolooyinkana iyagana markaa dimuqraadi ku sheega markaasi la joogay hataa raalli lagama aha gaalnimadaas hataa raalli loogama ahayn etoobiyaankii maxaa la maraykanka wuxuu soo dacminayey etoobiyaanka soo dacminayey markii laga adkaaday oo hubkiina uu soo diiday dadkii markaa joogay waxaa dhacday in afgembi uu dhaco oo haddana markaas maxaa la yiraahdaa maxamed siyaad barre kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii marka uu yimaado haddana toddobaatan iyo toddobadii ayuu haddana dagaal la galay etoobiya markuu la dagaal la galay iyadoo la ogyahay maxamed siyaad barre dhibta islaam ku hayay diinka ku hayay culumaduu laayey shuuciyadu u ahaay laadiiniyadii ahaa ayaa haddana raalli wixii ka noqon waayey maraykanka raalli wuxuu ka noqon waayey in ay sii jirto markaasa wuxuu ku dadaalay safaaradoodii silka ku daalay in safaaradii maxaa la yiraahdaa ay hub keento oo jabhado lagu kiciyo sidaas markaa asagii lagu tuuro ayagoo rajeynaya markaas in ummadda soomaaliyeed ay baylaha u noqonayso ayagoo rajeynayo hase yeeshee saxawaadkii islaamiga ayaa markaa jiray ayaa dadkii u kacay waxay ka xaqabtireen ganacsiga oo muhiim ah culummadii ganacsiga ayay soomaalidii oo wakhtigaas burburtay waxna u soo dejin jireen waxna u dhoofin jireen ayagaa la wareegay waxa kale oo ay maxaa la yiraahdaa ay u faa'iideeyeen waxbarashadii waxbarashadii ayay qabteen waxaa kale marka culummadii ay sameeyeen towjiihaadkii islaamiga ahaa iyo marka dambena waxay xoogga saareen sidee ayagii ay xoog u yeelan lahaayeen islaamka looga dhicin lahaa gaaladii markuu yimid maraykanka oo markaa soo duulay kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii taqriiban meelahaas wuxuu ku yimid sidiisaba weligeed lama sheegin taariikhda maraykanka oo keligiis wadan ku duulayay lama sheegin wuxuu adeegsan jiray keliya isbahaysi asagoo wata carab asagoo wata eshiyaan afrikaan asagoo wata ayuu yimid saa ee tahayna waa lala dagaalamay waxyaabaha marka oo cajaa'ibka lahaa waxaa kamid ah dagaalka haddii wax nooga sheeg aad tiri xasuusteydii maxaa la yiraahdaa maraykanka markii etoobiyaanka wax uu qaban waayey gaaladii kale jawaasiista uu soo diray wax ay qaban waayeen asagaa yimid asagana iskiisa uma imaanina gaashaanbuuro la yimid tabardaradiisa asagoo intaa teknolojiya qaba ayuu gaashaanbuur u baahday waxyaabaha cajiibka waxaa kamid ah markaan ka xasuusta dagaalkaas walaalaha oo markaa shaqaynayey uu ka mid yahay sheekh cabdulaahi cabdulaahi axmed sahal uu ka mid yahay raxmatullahi caleyh shahaadadiisa allaha ka aqbale wuxuuna ku shahiiday etoobiya wadanka hadda ay naga haysato oo soomaali galbeed ayuu ku shahiiday asagoo meeshaasu jihaad u aaday asagoo ka jihaadayay soomaali maxaa la yidhaha qeybteeda koonfur ayuu xaggaasan haddana in ummadaas u nusreeyo uu aaday meeshan ku shahiiday marka waxaa kaleento meeshaas ku shahiiday oo saasoo kaleente rag badan ayaa ku shahiiday cumar dheer uu kamid yahay marka walaalihii marka oo cumar dheer uu kamid yahay oo naaley uu kamid yahay sheekha isagoo dhalinyarada hogaaminaya ayaa waxaa la go-aansaday in isbahaysigan carabta oo sacuudiyaanka leh imaaraadka leh oo kuweytiyaanka leh baabuurtooda iyo qolooyinkan bakistaanka iyo inta laska dhaafo wuxuu sameeyaa kolonyadii socotaba dhexdoo kasoo galaa khiyaanada kale uu sameeye waxay tahay tiknikada ay wataan hamarada ay wataan sacuudiga iyo kuweytiga ay wataan noocoodu waa nooc maraykanka waa asagaa siiyey kuwaasoo kusoo dhex dhuuntaa si aan loo garanin marka walaalaha jazaahum allahu kheyran ayagoo markaa istikhbaaraadka ay haystaan xogta ay hayaan wax ku dhisanaya ayaa waxay sameeyeen maraykankii ayaa laga dhex xulanaya marka maraykankii kolonyadii markaasaa infijaarka ka dhacayo iyadoo baabuurta kalena waxba la yeelin asagoo sidaa baabuurta loogu dhex xulanayo oo marka hore keligiisoo soocon jiri keligiisaa la ugaarsan jiri wuxuu isku daray baabuurtii kolonyadii kalenta isku daray isbahaysigiisa ahayd haddana waa laga xushay haddana waxaa dhacday in uu weerar soo qaado saan ognahay maxaa la yiraahdaa walaalaha mujaahidiinta waxay isticmaalayeen dad dadweynahooda oo dad muslimiin ah ay ayaga culummada u ahaayeen ayay maxaa la yirahdaa towjiihiyeen oo baraarujiyeen waxaa laga faa'iidaystay marka isku dhacii maraykanka iyo s n a da uu hogaaminayey jenaraal ciidid uu hogaaminayey ayaa laga dhex faa'iidaystay markaasa waxaa dhacday in diyaaradii lasoo riday wadaadadaa soo rideen baktigiisa ayaa bakaaray iyo wadooyinkii waaweynaa oo lagu jiiday markaasay maraykanka ugu dhammaatay damaciisa oo ah in la qabsan karo ummadan soomaaliyeed la qabsan karo la gumaysan karo markaasay ugu dhammaatay waana iskaga holeylay markaa waayahay sheekhana wixii ka dambeeyey shan iyo sagaashankii ilaa ay maxkamaduhu ka soo ifbaxayeen dalka waxaa haystay hogaamiye kooxeedyo dhib badan dadka u geystay bal waxaad nooga warantaa dhibaatada xilligaasi jirtay xaaladda muqdisho sida ay ahayd iyo guud ahaanba dalka walaal waa mahadsan tahay ma'saad ayay ahayd runtii waxyaabihii dhacay ummadda ku dhacay waxyaabo oo aad haddii lasoo xusuusto loogu murugoodo ayaa jiri jiray oona keentay marka wadaadadii haddana in ay ummaddii waxaas ka dulqaadaan waxyaabaha mooryaanta ay gaalada nagu soo saleedeen ilaa iyo hadda oo gaaladu u adeegayo ummadda waxay ku samayn jireen oo lala yaa waxa ka mid ahayd jankal low oo ah maxaa waaye ninka oo awoodda leh inuu cuno kan daciifka ah inuu cuno soomaalidu waxay isku cuneen qabaa'ilka siday u kala xoog badan yihiin ay isku baabi'iyeen qaar waxaa jiray looma ooyaan la yiraahday u bixiyeena soomaalida ayaa jiray oo ilaahay subxaana watacaala uun keliya uu og yahay oo dad masaakiin ah lalan jiray lana dhici jiray marka looma ooyaankaasa marka mararka qaarkood ganacsiga wadanka iyo xamar ay ku haystaan waxaa hataa laga noqon jiray waxa loo yaqaano soomaalida ay u bixiyeen mukuleel madow loo bixiyey waxaa dhici jirta marka in qof laiska soo qabsado oo laiska xirto oo calaashaan qabiilkiisu awoodkuma lahaa halkan ayaa laskaga xiran jiray waa muqdishoay ka dhacayaan ninkii waa loo imaanaya mooryaantii qaraabadiisii waa lasoo furdaaminaya lacagaa lagu soo furdaaminaya markaas marka magafayaalka wax hadda ay samaynayaan shayaadiinta waa isku mide xamaray ka jiri jirtay qofkii lacag lagu waayo waxaa loo samaynayaa bac inta la dhalaaliyo bac inta la dhalaaliyo ayaa waxaa lagu samaynaya lagu tifjinaya marka qofka waa cabaadaya jirkiisaa la gogoynaya waa la garaacaya ha raashinkaa loo diidaya waa la oominaya meel qoraxdaa la dhigaya adiga silic iyo saxariir ummaddan way soo marsiiyeen marka qofkii marka oo la qabsado marka oo looma ooyaanka ah waxaa dhici jirtay in uu ku nafbaxo oo ku dhinto maya in la gato waxyaabaha cajiibka leh oo wadankan soomar waxaa ka mid ah in oo baabuur la dhaco baabuurkii dhan markii dadkii gacanta la mariyo ka gadaal inta la wato oo hadhow dambe la yiraahdo intaasoo rasaasaan nooga baxday gaarigan markaan dhacaynay rasaastaan tuurnay qarashkeeda laga rabaa baabuurka qarashkiisa bixiya oo saas dadkii baabuurkoodii ay kusoo furtaan waxaa dhici jirtay oo mararka qaarkood qabaa'ilka xooga weyn ayaga naftooda isku geysan jireen kolkan marka meeshan baabuur loogu dhaco xaggaas dhinaca kale baabuur ay dhacayaan ha waa dhibaatooyinka jira waxa la dhacay waa dadweynihii un kana dhib ma geysanin kaasna dhib ma geysanin waxa dhibta wada waa labada mooryaan waay ummaddan waa iska qaban waayeen marka waxa mooryaantii waxay samayn jireen qabaa'ilkii markii ay qof ay ayaga dilaan ayaa haddana xaggaas kale qof kalaa laga dilaya oo ganacsata ah intan ganacsatada laga dilay labadan ganacsatana waxay ayaga galeen male labada mooryaan waa wax galaya marka qaab qabiil ayaa laisku reysan jiray dadku waa iscuni jireen waa isbaabi'in jireen kufsiyaa dhici jiray darxumo shanta maxaa la yiraha walax ee islaamku ay u ilaaliyey oo diintii iyo naftii iyo maalkii iyo cirdigii iyo sharafkii iyo caqligii wax hadda badbaaday ummadda u badbaaday haba yaraatee ma jirin waayahay kadib xilligaasi waxaa si tartiib tartiibah u soo baxayay maxaakiimtii islaamiga daahiradii maxaakiimta sidee ku soo ifbaxday sheekhana muxuuse ahaa sababkii ugu weynaa ee soo ifbaxooda yaase ka xusi kartaa dadkii hormuudka u ahaa baraarugii maxaakiimtu ay ku soo ifbaxeen jazaaka allahu kheyran walaalka waxaa waaye dhibta dhacday oo hadda aan ka soo sheekaynay oo ummadda lagu leynayey mashaakilka lagu sameynayey ayaa dhalisay horta culimmadii in ay maxaakiim ay furaan maxkamaddii ugu horeysay waqooyiga muqdisho ayaa laga furay juqraafi ahaanna xoogaa meel saxano waa waqooyi bari taqriiban ama bari iska dheh ayaa maxaa la yiraahdaa lakiin waqooyi muqdisho aa looga hadda la yiraahdaa macruuf noqotay marka waxaa dhacday marka in maxkamadii ugu horeysay sheekh calidheer uu furo ayaa dhacday isagoo culimo kaashanaya xuduuddii qaar la fuliyo marka asaga oo tiyaarkiisa weliba suufiya iska ahaa ayaa tadbiiqi sharciga keliya lagu dagaalamay waxaanu ku soo aaday waagii oo maxaa la yirahda cali mahdi ayuu ku soo aaday cali mahdi oo gaalada marka ay soo riixayso sheekh calidheere waagaa jira oo suufi ah waaye haddana riddada ka tirsan marka asaga marka suufinimadiisii iyo khuraafaadkii wuxuu aaminsan yahay laguma dagaalamin ee waxaa lagula dagaalamay maxaa la yiraahdaa tadbiiqi sharciga waaye ilaa hadeertan nasaac wuxuu ka taagan yahay kitaabka ale iyo sunnada rasuulka ummadda ha lagu dhaqo iyo laguma dhaqaayo marka waan ka xumahay maanta inuu ridada dhex fadhiyo waan ka xumahay marka laakiin waagaas qofka taariikhda waa laga run sheegaa marka taariikhdaasuu lahaa kadibna waa la burburiyo maraykankii iyo wixiia soo galay cali mahdi arintii ayaa lagu leeshiiyey inuu burburiyo waa la burburiyey kadibna waxaa ku xigay maxakiim kale ayaa ku xigay oo asbaabta keentana waa asbaabtii hadda aan ka soo sheekeynay oo ah dhacii iyo dilkii iyo balaayadii mashaakilkii waxaa kaaga daran marka oo maxkamadaha naftooda keenay ilan dulmiga waxaa waaye waa khatar uu leeyahay intaan aakhare aadan gaarin ayuu adduunyada wax kugu tusaa qabaa'ilkii waaweynaa oo maxaa la yiraahdaa xooga isbidaayey oo maxaa la yiraahdaa mooryaantoodii dadkii ka dhicin waayey ayaa waxaa dhacday in ayaga naftooda isku noqdaan in ayagana dhexdooda isbaabi'iyaan maxaan ku kala badbaadnayaa dhacday marka waxay noqotay marka in maxaakiim la dhiso si loo kala badbaado qaraabadii uu kala badbaado mooryaantan oo isku dirayso looga qabta ummadda waxaa la yiri marka aanu kala badbaadino marka waxaa la sameeyey maxkamadii xariiryaala la sameeyey tii ifka xalanaa la sameeyey tii waxaa la sameeyey shirkala la sameeyey tii warshada caanaha la sameeyey maxaakiim kaleento yaryar ayaa furantay oo bolitechnic midaa laga furayo alfurqaan midaa loo bixiyey dadka oo marka horta hadda haddii aan dhaho hebel iyo hebel iyo hebel maanta haddaan dhaho dad badan oo qiimo leh inaan ka tago ayaa laga yaabaa laakiinse intaa xasuusanahay maxkamad kasta waxay lahayd rag culumay lahayd waxay lahayd dad guddiyay lahayd waxay lahayd guddoomiyey lahayd tii xariiryaal waa ku jireen tii ifka xalan waa ku jireen tii maxaalyaraad shirkoley ku jireen tii warshada caanahii ku jireen marka waxaa laga sheegi karaa oo macalin aadam raxmatullaahi caleyh shahaadadiisa allah ka aqbale cumar dheere ayaa kamid ah shahaadadiisa allah ka aqbalo sheekh muxudiin ayaa kamid ah raxmatullaahi caleyh asagna oo shahiiday maxaa la yiraahdaa macalinka la shahiiday raggu xisaab ma lahayn aad bay u badnaayeen marka waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ah nin reer waqooyi ah ayaa maxaa la yiraahdaa ay qabsadeen mooryaan qabsatay arintii ayaa waxaa loo soo sheegay macali aadam loo soo sheegay ifka xalan markaas ciidankii iyo odayaasheeda ka mid ahaa annaguna markaa shabaab ahaan markaasna jirnay waxaa markaa laisku waafaqay hoosta laga xariiqay macalinku wuxuu yiri inteenaan baaba'aynaa mase waxaa la soo deynayaa ninkaas ganacsatada ah waa ayaan banaanka keenayna marka waxaa dhacday marka ogowna markaas tabar badan iyo xoog badan iyo ma jirin waxaa laga yaabaa in maxkamadaas dhan hal gaari oo macalinka uu leeyahay cabdibila ah inuu ciidanku ugu qaadan jiray oo maxaa la yidhaha ifka xalan marka waa la baxay alaa la kaashaday meeshii ku xirnaa ninkaa la tegey mooryaantii waa la kala fiijiyey waxbaa laga dilay annagana wiil baa naga shahiiday walaalkii xirnaana waa la soo sii daayey asagoo walaashiisa ay ku baryootamaysa intaasoo lacagan bixina laga diidan yahay ayaa wiilkii oo bad qaba ayaa loo keenay marka maxaa la yirahda jazaahu llahu kheyran raxmatullahi caleyhi macalinka marka jihooyinkaas kala duwan ee aasaasay maxkamadihii islaamiga ee midooga samaystay maxaa isku keenay waxaa isku keenay dhibaatooyinka hadda aan soo sheegnay waxaase ugu weynaa waxaa samaysmay isbahaysi oo shahaada la dirir ah ayaa samaysmay hogaam gaacidyadii oo markaa jiray way sii kala darnaayeene nin yiraahdo bashir raage iyo qanyare ayaa waxay bilaabeen culimmadii in mid mid loola baxo oo maraykanka la dhoofiyo oo maraykanka laga iibsado oo maxaa la yiraahdaa meesha la yiraahdo dayniile laga dhoofiyo garoonku yaalay qaadka iyo daroogada waxaasna kasoo degi jiray mar hatee oo dagaalkii bilowgiisaba anaga ka shabaabul mujaahidiin oo kale weerar aan ku qaadnay weerarku aan ku qaadnayna markaa ilaahay nagu guuliyo xarakatu shabaabul mujaahidiin keliya qaaday kaligeena qaadnay aawey midoogii maxaakiimtii kale midoogii waxaa kale waa laiska sheegaa mahee dhalinyarada hatee ayaga ku jirto ciidanka u ah iyo maxkamadaha ciidanka ku ah dhammaantoodu shabaabay ahaayeen marka maxaa la yiraahdaa markii oo fal uu dhacana waa laisku soo gurman jiray laakiin odayaal oo for example iska oo meel iska taagtaagnaa oo oday u ahaa waa jirtay laakiin dhalinyaradu kuma tiirsaneen ma abu zubeer iyo xarakadii iyo ayay macnaha iyo nashaadkan oo daacadda ah ayay dhalinyaradu meel kasta maxkamad kasta ku jirtay ayay daacad u ahaayeen marka adigu niman hataa waa nalaga qabtay qanyar marka dambena waa lasoo furdaamiyey oo meel kale meela loo qaadaaday kadibna dagaalkii ayaaba bilowdayba oo meesha la yiraahdo wuxuu ka bilaabay seven seven iyo qanyaro markaas loola dagaalamayay quteyba iyo uu joogay dagaalkaba hogaamka xidada lala dagaalamayay halkaasuu ka bilowday marka in oo maxaa la yiraahdaa ay raggan isku tagaan waxaa keenay in magaalada muqdisho go-aan waxaa la qaatay in hogaamika kooxedyadii laga saaro laga sifeeyo markaasna dagaalkii yaa bilowday maxaa la yiraahdaa ilaahaynu waa fududayay run ahaantii mucjiza meesha ka dhacday oo ah in maxaa la yiraahdaa la baabi'iyo aniga waxaan ku jira qoladii oo dermooley intay ka baxday hareeriyo caadle tagtay gaari oo qanyaroo baxsanayo oo lahaa uu ka tegiyo meel ka galay balcadaan galnay waxaan tagnay jowhar maxamed dheer waa kasii orday marka ilaaha fududeyba raggii hogaamka xidada intaan ummadda dhibayey anagoo alle u kaashanayno ayaa wadankii maxaaliyaa dhan waa laga bixiyey kadib maamulkii waxaa la sameeyey jowhar maamulkii jowhar ayaa leegu daray aniga marka magaaladii muqdisho waad la wareegteen hogaamiye kooxeedadii muddo halkaas dhibaatada ka geysanayey waad ka saarteen aan u imaano marka sidee lagu kala qaybsaday xilalkii golihii maxaakiimtii islaamiga maxaase nooga sheegi kartaa sida ay u kala shaqayn jireen golaha fulinta iyo golaha shuurada ee maxkamadaha walaalo mahadsantaha ismaaciil markaan jowhar ka soo laabanay waxaa laiskugu yimid hotel ramadaan ayaa laiskugu yimid kadibna waxaa la dhisay shuuradii ayaa la dhisay shuurada horeysay shuurada ayaa la dhisay sheekh xasan daahir iyo laba ku-xigeen uu lahaa doctor cumar iimaan iyo nin la yirahda sheekh cabdulaahi asbaro ayaa ku-xigeenna ka ahaa marka shuuradii marka la dhisay ilaa dhowr sideetan meelahaasay ahaayeen aniga shuurada marka waa ku jirnay dhowr iyo sideetan taqriiban ayay ahaayeen marka marka shuuradii waxyaabaha sheekhana intaad u gudbin xogtaasi adigu waxaad ka mid aheed raggii ka socday dhanka xarakada shabaabaan ka socday ha waay wada marka xogta marka iyadoo ay saa ee tahay oo shuuradii la dhisay run ahaantii qaabka shuurada loo dhisay oo odayaasheedu annaga wax xasaasiyad saa ama ka qabin laakiin waxaa loo gudbay in la dhiso golihii fulinta in la dhiso Waa.
ayaa marka loo gudbay oo shariif hogaamiye ramadaan ha ma- weli lama magacaabin laakiin waa loo wadaa annaga laakiin maanan ogoleyn asagana wuu ogaa inaan annagana aan rabin adinka oo xarakadii al-shabaab al-shabaab ah inaan rabin wuu shariif ogyahay kalaamaadan rabanin ma ma lana rabin oo yaa la rabteen marka waxyaa waa kuu sheegi doonaaye Waa ga- waxyaaba hadda aan ka soo tagay waxaa kamid ah ayaantii loola dagaalamayey oo hogaam kooxeedyada Mhm.
Eh, ninka shariifa la yiraahdo waxaa dhuuntaas u galay eh, macali aadam raxmatullaahi caleyh waa gartay uu leeyahay ninkan nin fiican ma aha waa nin dimuqraadiyadda aaminsan ah, uu aaminsan markaasaa eh, sheekha, eh, macalinkan qofkuu qabsado waxay ahayd waa bisay ahaan jirtay waa laga leexan jiray Waa la- marka eh, waa- ninkan ayagana waa ku weynaa oo macalinka markuu uu saas leeyahay Ha.
wuxuu arkay uu ku arkay macalinku wuxuu arkay shariifka oo tarebuunka ka hadlayo oo oo dhahaya ayaa xu- xukunka dadweynaha iska leh meeshuu kala ambaqaado waa meeshaas Ha.
dad badan maysan dareemin Mhm.
annaga waxaan rabnaa waa rukni weyn oo dimuqraadiyadda ay ku dhisan tahay waaye waa taa marka waa- wuxuu leeyahay anaga hataa aanan dareemin mar dambe marka waxaan kuu soo wadaaye waa guriga in dhacda ee ex control ku yaalay ayaan ku kulanay marka anigu fadhiga waa joogay waa tahay sheekh xasanaa joogay eh, fakar allahu asra sheekh xasan daahir Mhm.
marka eh, macalinka waxaa la yiri war maxaa shariif ku haysataa macali aadan macali aadan saas baa la yiri yaa saas leh waxaa la leeyahay eh, odayaashii meesha joogtay oo sheekh xasan uu ka mid yahay oo indha cadow meesha fadhiyo ayaa la leeyahay anaga laakiin wuxuu ku haysta waan la soconaa ilaa iyo xad waan la soconnaa Wa- waa gartay waa fadhinaa meesha waa gartay macalinka raxmatullaahi caleyh wuxuu yiri marka waxaan ku haystaa tareebuunka markuu ka istaago markuu idaacadaha la hadlayo in si uu gaalada u raaligeliyo xukunka allah leh ma dhehe shariifku wuxuu leeyahay xukunka dadweynaha iskale annaga waxaan u celinaynaa meeshaan haddaan qabanno xukunka waxaan u celinaynaa dadweynaha ayaan u celinaynaa maalinba maalinta ka dambeyso marka waa arintiisi waa soo ifbaxaysay marka annaga saasaanan ula rabin maxaa la yiraahdaa asagii oo maadaama dimuqraadiya meeshii waxaa la yiri waxaa la yiraahdaa ifafaalihii ayaan garanay oo marka horeba uu ku Marka, socday een, waa tahay sheekhna Mm.
marka shirkaasi macalin aadan uu joogay oo arrinka lagu weydiiyey markii macalinka uu qadiyaddaa sheegay maxaa loogu jawaabay raggii meesha fadhiyey Ee, waa raggii waa waxay rabaan ayagoo wixina eh, fahmay iyo ninkan ayago- si dhibaatadan un loogu baxo in wax laisku luluuso wax laisku soo jijiido ayay rabeen oo sida xeerka soomaalidaba lagu yaqaano in wa- wax badan la- la asturo oo la la dedado macalinkuna dabcigiisa sidaas ma ahayn raxmatullahi caleyh macali aadan marka eh, arintii wa- iyadoo oo Saas aanan ah.
saas ah ayaa lagu kala tegey macalinkan mowqifkiisa uu taagan yahay annagana aan ku raacsannahay waayah usoo noqo marka marka annaga waxaan la rabnay marka raxmatullahi caleyh sheekh nuur macalin cabdiraxmaan aan la rabnay inaa fulintii maxa fuli loo dhiibo waa ayaan rabnay marka waxaa la yidhaahdaa eh, mawa- mawaaqiftiisa iyo go-aanadiisii ayaan ogeyn saasaan isagaan la rabnay laakiin dad kale aan la rabin marka asagii marka shariifka yaa watay shariifka oo maslaxa ayaa dad badan oo ah wanaag aan u rajaynaya qaarkood ee qaarna oo qaabkooda aan mar horeba ka dheeraynay ayaa watay waa anaga marka waa naga badiyey shariifka marka meeshuu kusoo booday waa gartay waxyaabaha cajaa'ibka leh aan kuu sheegaya waxaa ka mid ah marka Mhm.
ku-xigeynadiisii Ha.
ku-xigeynadiisii waxaa noqday eh, cabdiqaadir cali cumar Eh, markii golaha fulintii iyo waxaa la magacaabayey wixii oo wadaada ah oo dibadda jiray oo dhan ayagoo boorso waaweyn ayay yimaadeen oo ilaan guushu waa eh, dad badan tahay guuldaradun waa dad yar tahay xil saas loo raadinay oo ay na dhibeen oo ma- maxaa la yiraahdaa boorsooyinkooda iyo anaa imid iyo anaa kan ahaa iyo xaggaasaa idinka soo dacmi jirnay Ah, waxaa kaloo aan ku xasuusiyo waayah waxyaabaha aan eh, janaqu ku xasuusta waxaa ka mid ah in markii laga soo jabay eh, itixaad ay ka soo jabeen eh, gado dagaalkii etoobiyaanka lala gelayay ayaa manhal iskugu yimid annaga sideenaba xarumo oo isku dhadhowaan lahayn eh, bin baas manhal irshaad ayaa lahayn oo itixaad ku shaqayn jiray markaasa mucaadar meeshu ku qabtay itixaadoo ka mid ahaa markaasaa waxa wuxuu yiri mahmaahu soo jeediyo oo jeesjees ah oo wadaadadii iyo jihaadkoodii iyo jihaadkan marna waa la guulaystaa marna waa la jabaa sunnada kownigana saas ara sunnada rabbaanigana waa sidaas wuxuu yiri bootin libaaxle kuftin sagaarle waa asaanka hayaa meeshuu ku yiri ninkasaa jihaadka ku ahaa oo lugoyn jiray markii daynila kayarala la dagaalamayay jannada daynila taala maxay tahay ayaa madax noqday ugu horta dadka ha ogaadeen waaya aan ku weydiiye su-aal janaqu xagow ka soo galay midoogii maxkamadaha xagow idinka soo galay markaas
meeshuu naga soo galay waa meeshan tol ahaan waa loo fariistay tolkii haddii uu diiday qutayba uu diiday nin diyaar ah meeshaan joogo kusoo booday ma garatay meeshaasoo kasoo galayba marka asagiyaa loo magacaabay asagiyaa marka ku-xigeenadii ka mid noqday cabdiqaadir cali cumar haddana janaqow saasay ahayd waaya xilalkii kale ee golaha fulinta sidee loo kala qaybsaday iyo kii ciidanka marka maxaa la yiraahdaa waxay noqotay fasaa'ishii hadda aan kuu soo sheegayey oo maxaa la yiraahdaa shabaabulmujaahidiin ay ka mid yihiin waxaa dhacday marka in oo makaatibtii la magacaabo marka marka makaatibta marka intaan aad u gudbin makaatibta mar in la magacaabo ma shariifka iska lahaa mise wax laga wada tashanayey oo la kala qaybsanayey ayay ahayd ragga odayaala jiray oo maxaa la yirahdaa qeybaha dagaalamay oo hadda aan kuu soo sheegayay oo ka mid ahaa asaga keliga ma ahayn rag culamaa joogay oo waxay fiirinaya marka adiga cidda horta qaday lama arko laakiin inta ugu tun weynayd aan kuu sheegaa inta ugu xoog badnayd oo shabaabul mujaahidiin kow ay ka yihiin maxaa la yiraahdaa waxay qabteen maktab kasta waxaa laga qabtay qofka madaxa ah u noqday markaa marka maxaa la yiraahdaa qadaha oo kale waxaa haayey sheekh cabdulaahi sheekh nuur ayaa haayey oo adiga culamaa udiinkii ka mid ahaay qadaha nin oo runtii sheekhaygana ah oo maxaa la yirahda fiqigiyaan ka dhegeystay marka sheekh cabdullaahi sheekh nuur ayaa loo dhiibay waa kow soo maha annaga marka waxaan ku lahayn maktabkii waxbarashada xafiiskii waxbarashada iyo barbaarinta sheekh fu'aadaa noo haayey golihii fulinta waxa oo maxkamadihii golihii fulinta oo markaas shariifka guddoomiyahu ahaa xogeyaha guudna uu ahay sheekh abu zubeir marka sheekh abu zubeir xogeyaha guud marka laleeyahay dadka wuxuu maleeyaan xogeyn ayuu maleeyan xogeyn maa xogeyaha guud wuxuu bimathaabati ra-iisul wasaaru markaasita u dhigmaa annaga golaheena fulinta asaga amiir mubaashir noo ahaa guud ahaanba ninkan uun madaxweyne ahaan uu ahaa shariifka oo iyo ku-xigeenadiisa meeshay joogaan tadakhul badan noguma lahayn marka marka howsha wuxuu abu zubayraha kala waday fahmaysaa xogeyaha guud maxaakiimta ahaa golaha fulintana asaa lagu ogaa marka annaga taan waa ku lahayn kow waa marka baalansiga la ilaalinayan kuu sheega shariifka xagga ahaa soo maa annagana marka xogeyaha guudan ku lahayn oo maxaa la yirahda abu zubayr ah maktabkii waxbarashadana iyo barbaarintana wuxuu noqday sheekh fuaad maxamed khalaf xafidahu llahu hadda sheekheena jooga maktabkii caafimaadka oo ah maxaa la yirahda sheekh maxudiin raxmatullahi caleyh oo la shahiiday macali aadan la shahiiday oo duqeyntii gaalada maraykanka oo la shahiiday ayaa maktabkii caafimaadka joogay taas sababta maxay ku timid maxaa la yirahdaa ubey ibnu kacb dhaawaceyni waktigii oo dagaalkii uu socday maxaa la yiraahdaa hogaamka xadyada meeshaasaa xarun caafimaad noo ahayd asagaa oday ka ahaa sheekh muxudiina oday ka ahaa faracade oo hadda aan meel ku sugan aanan ogeyn maxaa la yiraahdaa waa ku xigay marka maxaa la yiraahdaa maktabkii caafimaadkana so anaga ma noqonin maktabkii iclaamkana iyo dacwadan isku jirana anaa haye oo sheekh cabdiraxiim cali mudey ah ayaa hahay automatically marka sida la ogyahayna haddii aad warbaahintii iyo maxaa la yirahdaa xafiiskii oo warfaafinta meediha adiga a qabato adiga afhayeenkii oo golahaas jira oo tanfiidka adaa automatically noqonaya afayenimadana sidaasa lagugu magacaabo saasay marka eh, noqotay oo markiiba haddaba badanaaba xukuumadaha eh, wasaaradda warfaafinta ciddii joogta ayaa markaa waxa uu noqonaya eh, afhayeen u ah badanaaba jaanibkii ciidanka jaanibkii ciidanka amniga.
iyo jaanibkii guud ciidamada intaan taliyaha aan u imaanin haddana dhinaca kale markaan fiiriyo oo qolooyinkii soo dagaalamay waxaa ka mid ahaa indhacadda indhacadda waxay u dhiibeen gaashaandhig ay u dhiibeen marka waa garta yaa ku-xigeen looga dhigay waxaa looga dhigay robow oo anaga naga soo eh, naga socday ayaa marka ku-xigeenku ahaa waa garta marka eh, sidaa iyadoo ay tahay ayaa marka taliyaha ciidanka guud macalinka u ahaa macalin aadan macali aadan ayuu ahaa ee in ogaayeen kartidiisa iyo markaasna maxaa la yidhaahdaa etoobiyaankaa soo xidxiidanayay oo dagaal soo rabay ninka waxa ka keeni kara intuu ciidamadana shabaabta u badan intuu isku urursado waxa ka keeni kara asaa loo arkayay walow dood badan ay dad badan oo maraykanka iyo waxaa ka baqayay ay macalinka ka keeneen yaa ka keenay Ah.
bedela waxaa keena fasaa'il qowlooyinkii kaleenta hadda aan kuu sheegaya oo maca- eh, sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ma diideysay ayaa le ninkan waa alqaacido macalinka marka eh, naga daaya eh, qof kale keena eh, waxay raxmatullaahi caleyhi waxay ay wateen oo markaasi sheekh cabdiqaadir kumandos oo run ahaantiina oo maxaa la yidhahdaa shahiiday oo saaxada jihaadka asagoo ku markaas jiro sheekh cabdiqaadir kumandos xaggiina kama socon Eh, may xaggeena kama soconin xaggee ka socday Ee, maxaa la yidhaahdaa sheekha horta eh, ma- wuxuu kusii haray annaga itixaadka markaan ka baxan itixaadkii waxaa loogu guuri ictisaam ictisaamkii ayuu kusii haray asagii saamku ka soo galay Waa- waa dhinacaas ayaa culimmadii ka socotay ayuu kasoo galay marka macalinkii way diidanayeen macalinku way diidanaaye waxay leeyihin cabdiqaadir inoogu bedela sheekh cabdiqaadir kumaantus inoogu bedela marka dhallinyaradana maxaa la yidhahdaa aad baa macalinkay marka wa- eh, la socdeen oo eh, la tafaahumayeen oo asaga ciidanka lama garan jirinba nin madax ah uma keenba gaalada intay ku wareereen mar darawal waaye mar gaanari waaye macalin aadam waana nin iska baryaro oo maxaa la yidhahda dhalinyaro ah ciidankaba malaga garanayn waa aad bay ugu wareeray inkastoo marka dambe dad oo qaraaba iyo soomaaliya uu eebsaday oo jawaasiis ah maahin cid kale ogaan lahaydba maleh macalinka waaya marka xilal kale oo waxaa jiray oo dhanka amniga ah oo rag xarakada ka socday hay markii oo marka oo Macalinka loo dhiibay macalinkana taliyaha taliyihii loo dhiibay amnigii oo daakhilka ahaa muqdisho iyo hareeraheeda qoteebaa loo dhiibay Qutayba.
qutayba hayo asagana dhinacayna ka socday runtiina asaga madaxtinimadan ku-xigeenada iyo waxaas wuxuu ka jeclaaba ciidanka inuu ka dhex baxa ma rabin Mhm.
Mhm. Eh, marka eh, waxyaabihii kale oo aan qabanay waxaa ka mid ahay amnigii garoonka iyo degedda oo marka abu cabdiraxmaan oo amnigii oo xarakada u qaabilsanaa uu hayey maxaa la yidhaahdaa Sheekh Mahad oo hadda joogo.
Ah, ah, sheekh mahadoo hadda joogo xafidahullahu marka eh, runtiina eh, amniga garoonka bixitaankiisa iyo soo gelitaankiisa iyo jawaasiistii gudaha iyo si fiican uu xakameeyey Mhm. waaya sheekhana een, waxaa la sheegaa inuu jiray een, isku dhaxyaac dhinaca maamulka een, maxaakiimtii arrimahaasi maxaad nooga sheegi kartaa iyo dhacdooyinkii kaa soo maray nidaam daradii xagga maamulka ee maxkamadaha ka dhex jirtay Eh, ismaaciil waa mahadsan tahay Eh, runtii maadaama oo ah, qaybo kala duwan laga kala yimid oo la kala afkaar duwan yahay oo isku dhinac aan loo jeedin oon danta iyo un waayaha uu keenay in wax laisku darsado ayaa marka waxaa soo muuqday marka dacfi nooc waxaa soo muuqday oo isku dhexyac ayaa soo muuqday iyo nidaam dari iyo nidaam dari ayaa soo muuqatay dadkii la rabay inay nidaam ku shaqeeyaan nidaam dare ayaa markaa soo baxday horta eh, golihii oo shuurada ayagu meeshayba ka baxeenba wax shaqaa ma qaban jirin waxa shaqo oo saas uu xoog badan maysan dhicin marka allahuma laga soo reebo madaxii shuurada iyo labadiisii ku xigeen unbaa marmar loo yeeri jiray waxa howsha waday tanfiidka unbuu ahaa waa garta shuuradii eh, afraaddeedii waa la iloobay waa laga soo tegay afraaddii mar kale laisku soo laabtay ise waxyeelna iyo maba jirinba marka eh, u kaali marka goolihii fulinta u kaali goolihii fu- fulinta nin walba xafiiskiisa asagaa oday ka ahaa asagaa golofulinka ahaa asagaa shuuro ka ahaa asaa amiirka ahaa wax kasta asaa ka ahaa qof walba nin walba go-aankaasagaari wixiisa asaga go-aankiisa qaadan jiray khamiistiiaan isku nimaadnaa oo hotel ramadaan xafiis kasoo horjeedo guri weyn oo nala siiyey markaa ayaan eh, howl u lahaa ayaa la fariisan jiray waa gartay marka la fariisanayna shaqo looskuma imaan jirin ee wafdiga un-ka ka socda ee midooda yurubaad eh, ka socda ku mid waxaa ka socda maxaa layirahda afrikada ka socda waxaas in lagu qaabilo un keliya aa loo soo fariisanaya markii la kala tagana nin walba iyo eh, howshiisa badar gooni tumoonow ahaa Eh, makaatibta waxaa kamid ah xafiiska arrimaha dibadda oo cadow uu markaa huwayay profesor cadow wahayey ku-xigeenadiisana uu kamid ahaayey khaliif eh, cadale uu kamid ahaa marka xilkaasna ku-xigeenkii arrimaha dibaddana anagaa ahayn waa gartay marka waxyaabaha yaabka badan waxaa kamid ah eh, xafiiskaasi arrimaha dibadda oo la rabay in waxyaabaha codsiga dibadaha uu imaanayo ee cidda oo fiisaha la siinayo wadanka soo gelayso in amniga qolooyinkii hadda aan sheegnay ee la socdaan oo maxaa la yirahda abu cabdiraxmaan xafidullahu sheekha oo maxaa la yiraahda ula socdo oo golihii fulinta ee la socdaan waxa un baad arkaysaa wafdi oo yurub ka socdo oo kula taagan wafdi oo un-ka ka socdo oo kula taagan ayaa imaanaya marka wafuudda shisheeye ee xilligaa imaan jiray yaa qaabili jiray yaase qaabili jirin oo shirarkaasi aana tegi jirin oo golihii fulinta ka tirsanaa raxmatullaahi caleyhi horta sheekheena abu zubayr waxaan socdo dhalanteeda horta u arkayay waa gartay dad badanna wuu u sheegay waa gartay Ee, marxaladna waaye waa noo sheegayna marxalad ay tahay laga gudbaayo oo marxaladaas marxalad oo hadda laisku halayn karo inaysan ahayn ee meeshan shimbir oo haysa ay ka jiraan ayagana waxay rabeen inay nagu qiyaameeyaan inay nagu qiyaameeyaan ayay rabeen hase yeeshee anigu warkii iyo xogtii sidaa ay tahayna maxkamadaha la dhisay ururada qaarkood waa ku burburaan annaga laakiin sidiiaan iskugu xirnayn jalsaadkeen gaarano ahayd maxaa la yidhahdaa ciidankeenii waa towjiihaad aan siin jirnay ee waa ka dhex shaqaysan jirnay maraykanka arrintan wuu ogaa kuwan laakiinse madaxda u ah qaarkood way dareensanaayeen qaarna ma dareensanayn marka waxaa dhacday in uu markii un-ka loo yeerayo asaga xogtu waa helayay marka oo maraykanka ga- imaanayo markay afrikaanta imaanayaan markay yurubiyaanka imaanayaan waa- waa abu zubayr jalsaadka ma soo xaadiri jirin bal jalsaadku waxaysan soo xaadiri jirin tanfiidka marka uu caadi jalsaadkooda uu yahay laakiinse ay aljaziire iyo imaanay kamera la duubayo ma imaan jirin wuu ka maqnaan jiri iyadoo oo asbaabtan ay tahay maxaa la yidhaahdaa ufuqa markaas asaga uu shaqaynayo iyo cad uu dha- waxna waa xogna wana siin jiray xogga qaarkeedna asigay gaar u ahaan jirtay marka waxaan dareemi jirina laakiin ka maqnaanshihiisi iyo asbaabta keenaysa waan dareemi jirin waayahay maadaama golihii fulinta aad ka mid aheedeen adiga iyo xubnihii kale ee xarakada ka socday yaa ka amar qaadan jirteen oo amarka idiin siin jiray yaad shaqada dib ugu celin jirteen ha waa mahadsan tahay Eh, saan kuu sheegayba xogeyaha guud ee golaha fulinta sheekh abuzubeer u ahaa amiirkeena mubaashirkana asaga u ahay gaar ahaanna anagana si gaar uu noo toojihin jiray marmaraan maxaa la yidhaahdaa oo eh, arrimo aan ugu baahano eh, shariifka ayaan ugu tegi jirnay Eh, sida aniga laba mar oo kaleenta aan u baahday oo ahayd eh, inaan la wareegaan rabay eh, bashiir raage idaacaddiisii oo markaa shaqaynayso ayaan rabay inaan la wareego oo anigoo markaas waxaan u guurnay aan lagu shaqaynaya golaha fulinta ee uu shaqayna- ku shaqaynayay maam- eh, maxaa la yidhaha hawar khadiijo hawar khadiijo meesheeda lagu shaqaynayo oo eh, maxamed siyaad baran eh, meel u ahayd oo amni u u ahayd ayaan anigu ku shaqayn jirnay xafiiskan meesha meeshaas dayactirkeedana waa anigu io xilsaaray Eh, markaan rabay idaacaddan inaan la wareego oo meeshaan aan ka guuro oo raadiyo muqdisho iyo wasaaraddii warfaafinta inaan guuro markaan rabayna waan u tagay arrinta ula socodsiiyey Eh, markaasaan eh, laysoo ogolaaday inaan dayactiro wasaaraddii warfaafinta eh, xafiisyadeedii waa marka raggii oo oo s n eda ka shaqaynaya oo sidooda ah aan ugu tegey oo Say kamid yeeshe yahay- oo kamid yahay cabdirasaaq cabdi- madaxoodii cabdirasaaq aan la kulmay waa gartay marka eh, meeshii adiga waan u guuray waryaalkii joogeen waxay habla joogay gabdhahana waxaan dhahay mishaarkiina qaata ee guryihin iska jooga qolooyinka kalena waa towjihiyey markaan towjihiyey marka wasaaraddii aan u guuray markaasna shariifka waan u tagay markii idaacadda f m-ka uu bashiir raaga uu lahaana waan soo raray anigoo rabo marka inaanba hawada ka bixiyo maxaa yeele aad bay noola dagaalameen kuwii kalena waa jireen waa towjiihinaan ku lahayn inay towjiihin marka maktabka aad gacanta ku haysay ee iclaamka iyo dacwada raggii kaala shaqaynayey oo hadda saaxada jooga yaa ka xusi kartaa
waxaan ka xusi karaa allaha xifdiye sheekheena abuu muslim oon saaxiibkeena ahaa markii burburkii uu dhacayna oo sidaan kuu sheegay oo culimmadii ay waxbarashadii la wareegeen jamciyadda loo yaqaano jamciya tadaamun islaami ayaan ka wada shaqaynaynay macalin aan ka wada ahayn haddana waxaan isku nimid haddana waagi markaan shaqooyinka aan ka tagnay jihaadka aan tafaruqnay ayaa maktabka wuxuu laba qeyboodoo kale ahaa labada qeybood kale aha waxaa waaye iclaamkii iyo dacwadii iclaamkii nin la yiraahdo xuseen cabdulaahi oo ayaa maa qoladii hay-atul amr bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ka socday xuseen cabdulaahi ku-xigeen rasmi asaga ayaa ahaa abuu muslimna ku-xigeenka xagga dacwada ayuu ahaa haddan saaxaduu ku nool yahay dadkii la shaqaynayay ayuu ka mid ahaa waaya sheikhana ma jirta in awooddii siyaasiga iyo midii militariga ee maxkamadaha ay mabda ahaan kala qaybsanayeen waa iska caddahay ummadda hadday kala mabaadii duwan tahay uun duruuf isku keento aragtidooda iyo siday mabaadi'dooda nin walba meeshiisu ul noqonaa way jirtaa ha waa garta marka waa lagu kala duwanaa afkaarta iyo ra'yiga waa lagu kala duwanaa marka kalena waa tay aan kala baxnay wixii dimuqraadiya aaminsanaana dhanka kale hadda riddaday jiraan murtadiin ayagoo ah dhankeenana waa kana oo biidni illaahi tacaala oo walaayaadka islaamiga noo dhisan oo shareecada la oogayo hadafkii aan lahayn weli mabaadi'deyna waa ku taagannahay waxaa jira dad oo ayagana oo ka ridoobay ayaa jira oo camalka anaga naga tegay waa jira dhinaca kale riddada qaar jiray oo haddana dhinacan yimidin way jiraan marka ama laakiin asalkii sida loo badan yahay sida loo badan yahay labadii qeybood oo la kala aaminsanaa afraad ma sheegayo afraad watiyaad aan sheegay sida loo aaminsanaa afkaartii jirtay ninkii gaaladan in la raaligeliyo dimuqraadiyadaas la hoosgalo ciddii aaminsanayd waa taas oo shariifkay la baxday marka calaytaxaal nin walba hadeertan sida loo kala yaalo afraad ma sheegaya sida guud ahaan wixii la kala aaminsanaa ayaa had lagu kala taaganya wixii dimuqraadi aaminsanaana waa xaggaasay jiraan wixii oo in diinka ilaahay inuu taliyo oo ummadda lagu dhaqanano marka falilah alxamdu walaayaadka islaamka noo dhisan
نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة
waa hagaag dhegaystayaal halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii koowaad ee barnaamijkeenna andalus bodkasti oo maanta uu marti inoogu ahaa sheekh cabdiraxiin cali muudey waad mahadsan tahay sheekhana xalqada xigta ayaa inoo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
تخاذلنا وخلنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة, على القمة